tahriibka ayaa ah caqabad weyn islamarkaana saameyn ku leh dhallinyarada soomaaliyeed burburkii dalka ka dhacay ayaa dhaliyey in bulshada siibo kala duwan u saameeyo oo uu ka mid yahay tahriibka dhallinyarada qaar kamid ah dhallinyarada ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ka hadlay dhibaatada tahriibka uu ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed nafteena ka ganacsadaa njowkun unu meeli seewqaba ma gorodaan owlaadda dalaaleelahan darsada baasilikoo dhiibeeliley meel kasta inaa iyay yakileyn anna ma insheega faday reer baydhow onoggi baha weelidyey ebidyey walha roogay lankooba bahawna nadaamaa ka baha jaray adoo nafta fiiriyaasa wan akasbid saaroy nafta fiiriyaasa megeli hadda dadkii ardaydii walbarantii balluku noogsanyi maykileyna iskoolkii ogo ka jarano walbarad u haanga maykileyna uno intuu soo la sheegay hisaw inta la ka gale onogi baha onogi baha duugtisuma dii aamalay boy kii lukunooga bahalata koy duugta aan dheh duugtis aan sii hornayn boy malku baha kor aragteeda inaaiye ii awooiye ii awow ii langaha bahe idiusu aadiska dhali awoojay ka dhaliya la gadohay umatimadu inta la gaade inta la dege awoojay awoojay lah ka dhali idi hata la gade may lan gaday he magefi lan gadaa war magefi bay dhow dhown gadaanana madu onogi bahe ara duugtisi boy magefigun onog hoobu walbilin dhiiba intib walan dhiiba onjiyowku dareerane dhallinyarada soomaaliyeed ma sheegane oo ad wadanku ku tahriibahayta na badanaa ma argaane dhibaatada lan tahriibahay tan lang maraa ku daran dhallinyarada soomaaliyeed oo walaalaheena maban sheegane intiioo wadan yu aaminaan dhibaato kasta zaa'id nagata oo dheerata wakhtiyaha gohaas dhammaadaas insha allah walaalaha soomaaliyeed dhallinyarada ee hadduu macnaa bado ka dhammaadahayta qaarjo hanqal taagahay hantii hadda bahaan yurub yaba hadda rafaadayaala wadammadii washal hiri yurubiya baan iska gudubahayna marka wadanka intii la aamino aniga ahaantay meebaan sheegay dhallinyarada soomaaliyeed iyo intii oo muuqa maqalkayga saas walaalayaal ha la joogo wadanka ha la aamino ciidda hooyo